barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com afrikada barina saacaddu waa kowdii iyo barhkii duhurnimo
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixda iyo barka aroornimo ee xiliga washington d c maalin khamiis ah sideed iyo tobanka bisha maarso ee sanadka labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aanu idinku hayna idaacadeena duhurnimona waxaa ka mida iskuul ku yaala magaalada laascaanood oo waxbarasho bilaasha siiya gabdho dhalinyaro ah oo laga keenay deegaana kamida gobolka sool waxaana ka imi meesha la dhahaa boocame aas aduu u wada taqaaniinba meeshaas dee hadda anagu aanu kasoo tagnay waxaan dee markaanu soo dhammaysanay aid waxaanu nimay boodhinkan oo reebtaya walaahi nolol si kala aanan filayn aanu gelayno xitaa aanu weligay rajeynayn baanu galnay ilaah baa mahad iskale marka hore mashii hooy bay leedahay waanu seexanaa firaashkayagii bustahaygii barkintaydii wixiiba waanu helnaa waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo hindisay barnaamij loogu magacdaray xisaabiye oo caawiya ganacsatada magaalada boosaaso heesihii ayaa sidoo kale barnaamijkeenna aan ka maqnayn
adiguna basray sowbanta sowbadii ubadi sowbiiri ii bixi naftuya sowbaaji baabtaya aduu sowbaashir
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
madaxweynihii dalka tansaaniya jaan magafuli oo ka mid ahaa dadka sida weyn uga soo horjeeda jiritaanka xanuunka coronavirus ayaa geeriyooday isagoo da-diisutay koob iyo lixdan jir madaxweyne magafuli oo muddo laba toddobaada la sheegay inuu xanuunsanayay ayaa geeriyooday goor dambe oo arbacadii shalaya madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi saamiye saalaxu xasan ayaa sheegtay inuu wadna xanuun qabay sababta dhimashadiisuna ay tahay xanuun dhinaca wadnaha madaxweyne ku-xigeenku waxaa kale oo ay sheegtay in muddo laba toddobaada waddankaasi lagu jiri doono baroordiiq calanka dalkaasina hoos loo dhigi doono islamarkaana idaacadda iyo telefishinka dalkaasi ay baahin doonaan tacsiyo iyo heeso baroordiiq iyo diini isugu jira master magafuli ayaan tan iyo toddoba iyo labaatankii bishii februari lagu arag meel fagaaraa isagoo ka hadlaya waana madaxweynihii ugu horreeyey ee tansaaniya ee geeriyooday isaga oo xilka haya ruushka ayaa arbacadii shalay u yeertay safiirkii u fadhiiyey maraykanka si loogala tashto mustaqbalka xiriirka maraykanka iyo ruushka kadib markii uu madaxweyne joe biden sheegay in madaxweyne valadimir putin uu ka shalay doono eedan la xiriira inuu amray faragelin uu ruushka ku sameeyay doorashadii madaxtinimada ee maraykanka ka dhacday sanadka labada kun iyo labaatankii hadalka madaxweyne biden ayaa yimid kadib markii uu sirdoonka maraykanka sheegay in putin uu ka dambeeyey iskudaygii ay ruushka ku rabeen inay wax uga bedelaan natiijada kasoo baxday doorashadii maraykanka ee sanadkii lasoo dhaafay moscow ayaa eedahaasi ku tilmaamtay kuwo aanan sal lahayn wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa sheegtay in danjire anatoli anatof ay dib ugu laabatay moscow si loogala tashto sida ay noqon doonto calaaqada diblomaasiyadeed ee ruushka iyo maraykanka ee mustaqbalka
wanaagsan khyaartana dhegaysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilowno barnaamijkeena dhallinyarada maanta iskuul ku yaala magaalada laascaanood oo dhowaan ay dib u howlgelisay wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa waxbarasho bilaasha oo ay la socoto hoy ay ku noolaadaan u fidiyey gabdho dhallinyaro ah oo laga keenay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka sool warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol qaybtii labaad waraysi aan la yeelanay sidoo kale gabdhaha wax ka dhigtay iskuulka hoyga ee ku yaala degmada laascanood dhallinyaradan waxbarashada bilaashka ay siisay wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa laga soo ururiyey deegaanada ku yaala gobolka sool qaybta labaad ayaan ku soo qaadan doonaa waraysi taxanaa oo aan ka qaadnay ardayda iyo dhallinyarada waxbarashada bilaashka ka hela dugsiga hoyga ee degmada laascanood dhallinyaradanu laga soo ururiyey tuulooyinka degmada laascanood iyo deegaanada u dhow aan lahayn dugsiyada sare waxaa ka mid ah gabdhaha afartan gaadhiyo iyagu ka faa'iidaysta waxbarasho halkaasi ay ka helaan waxayna nooga sheekeeyeen qaabka waxbarashada ay u dhigtaan iyo fursadaha ay ka heleen waxaana ka imi meesha la dhaho boocame aas aad u wada taqaaniinba meeshaas dee hadda anagu waanu kasoo tagnay waxaan dee markaan soo dhammaysanay aidh waxaanu nimeeyey boodhinkan oo reertaya walaahi nolol si kale ayaanan filayn aanu gelayno xitaa aanu weligay rajeynayn baanu galnay ilaah baa mahad iskale marka hore meeshii hooy bay leedahay waanu seexanaa firaashkayagii bustahayagii birkintayeedii wixiiba waanu helnaa dhanka waxbarashada haddaan ka hadlo macalimiintayale macalinkuu jareemale maadada ilaa khamiista waxbaanu baranaa maalinta keliya firaaqa haysana waa maalinta jimcaha maalinta jimcahana waanu dee intaaya dhardharkayagii waxaasaanu ku mashquulnaa maasha wallaahi gelinka hore iyo gelinka dambe waanu soo noqonaa oo waxbarashada si toos ah bay noogu socotaa waxay jeeljeel naga galo naga qabyooday ma jiraan bal waxaad iga warantaa gabdhahoo kale siday uga faa'iidaystaan
gabdhahayaga waxaan sida waxbarashadan u aragno wallaahi si wanaagsan baanu aragnaa iyo dee fursad aanu helnay oo dadka kale nala wada aan wada helin dadkao dhan wada helin anagu gaar u helnay baan u aragnaa fursadan na soo martay oo aanu wax ku dhiganano runtii meeshan markaad joogtid dee markaa gurigiina ku noqonaysid buugii meel baad iska dhigasa laakiin halka markaad joogtid margelinka hore gelinka dambe lagu soo celiyo oo bahalkii gelinka hore gelinka dambe lagu soo celiyo waxbarashada ugu soo celiyo mar walba waxbarashada bay xasuusanaysa buuggaagina agtaada yaalo oo mar walba waxbarashada bay xasuusanaysa mar walba buuggaagi unbaa ku mashquulsa meeshana waxaa mar walba xasuusnaanaysaa dantaada iyo waxaad u timid iyo waxbarashada inaad u timid baad xasuusnaanaysaa xasuus bay ku ahaanaysaa buuggaas in laguu soo diray unbaad niyadda ku haynaysaa mar walba bal ka waran inaad halkan ku dhiirateen waalidiintiinu idin keeneen boodhanka gabdhaha afartanka aad ka mid noqotay oo kale mustaqbalka waxaad rajeynaysid baliga war mustaqbalka wallaahi waxaan rajeynaya daktarad inaan noqdo rajadeedu waxaa weeye inaan mar uun doctoorad noqdo dharkii cadaanka soo xidho oo aan hiigsi leeyahay insha allah sidoo kale faadumo ibraahim maxamed waxay ka mid tahay ardayda dhigatay iskuulka hoyga ee magaalada laascanood barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayay faadumo ka waramaysaa deegaanka ay ka timid iyo waxbarashada haatan ay haysato
waxaan ka imid deegaanka sarmaayo siday dhammaanba kasoo hadleen ardayda walaalahay hore usoo hadlay waxaan dhigtaa iskoolka hoyga ee magaalada laascaanood waana iskool aan ku qanacsanay dhammaantay ardayna say usoo hadleen deegaankaan ka imid waxaan ka imid deegaanka sarmaayo kaasoo aan markaan anigu joogay oo aan kasoo bedeshay aid aan lahayn secondary aan halkan fursad yeelay inaan halkan kusoo biiro bal iga waran halkan waxbarashada sidaad u dhigataan iyo waxyaabaha aad ka hesheen oo kale halkan waxbarashada waxaan u dhiganaa siday ardayda horeba soo sheegeen labada waqti waan dhiganaa maadaama aan wax kalan ku mashquulna jirin oo aanan ahay ardayda u xaraysann waxba barsaaneyn haddaan ka hadlo sarmaayo markaan ka imanaya anuu inaan secondary dhiganayo waan ogaayo waan usoo talagelay inaan dhiganayo balse inaan fursadan heliyo maogeyn boodinka markaan imi waxaan imi meel aan waxba dee xaafad baa jooga ka shaqaynaysay oo waxbaa la qabanayay oo guri baa laga shaqaynaya balse halkan waa meel aadan waxbana qabanaynin inaad waxbaratid uuna joogtid guryaha joogeen shaqada ayay qayb ka ahaayeen mararka qaarkoodna waxay dhici jirta inay waxbarashada uga hadhaan oo kale fursadda ay waxbarashada gaarka usii tahay halkan hablaha oo kale inay huskuul boodhan ay heleen oo kale maxayta
waxa weeye gabadha oo kale hawshii awal inanku iska baranayay waa laakiin inanta hawl xaafadda hawl baa uga taalay halkan hawl uguma taalo waxbarashada wax loo keenaya cuntadeeda iyadoo bisil way cunaysaa bis waxbarashadeeda u dhaqaaqaysaa marka halkaas fursad bay ku haystaanoo hawsha guriga ka raysanayaan caqabad way jirtaa gabadha inay waxbarashada ka hadho inaanay sidan oo kale fursadan oo dhan qof wada helayaa ma jiro afarlabaatanka saac inuu inta iskoolkiina u jiro jaaj ma raacno waxna ma raacno meesha waa seexnaa kasoo kacnaa qarash ma naga baxo bilaash ma wax kasta u hedhnaa gabdhahan ayaa ii sheegay inay fursada koowaad ay u tahay inay jaanis wanaagsan u heleen inay waxbartaan horena ay dhibaatooyin ula kulmi jireen inay waxbarashada ka hadhaan balse dadaalka wasaaradda inay halkani kusoo xaroodaan gabdhahani dugsiga hoyga magaalada laascanood ayaa waxay u tahay inay aqoon fiican ka gaadhaan dhanka waxbarashada cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatanna aan aadno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta bilcaan iyo fanaanka mursal muuse intaasi ku dhaafno heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka mursal muuse xudayfi maxamed ciise oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa dhowaan hal abuuray ama soo kordhiyey barnaamij cusub oo loogu magacdaray xisaabiye barnaamijkaas oo ka caawinaya ganacsatada boosaaso si ay u helaan meel ay xogtooda iyo xisaabaadkoodaba ay ku kaydsadaan xudayfi oo waraysi siiyey v o e-da ayaa sheegay in barnaamijkan ay ganacsatada uga bixi karaan baahida ay horey u qabeen ee ahayd in aysan haysan meelo ay ku kaydsadaan xogahooda ganacsi waxa uu u waramay wariyaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf barnaamijka markiisi ugu horeeyay bishii labiyi tobnaad labaataiyo toddobadeedii wuu soo ifbaxay waxaana kusoo bandhignay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland markii labaadna waxaan ku bandhignay magaalada garoowe isagoo barnaamijka uu ahaa waqti dheer uusoo hadda soo jiitamayo barnaamijka waxaan sameynay intii uu aan ku jirin lockdownka aan wadanka iska xirna waxaan ku fakirnay de in laga baxo baahiyada barnaamijyada hadda ay haysato barnaamij ganacsada isticmaasho qeyb dhaatada kalus garoobeyso inaan u sameyna barnaamij online qof kastoo meeshiisa joogo uu ka isticmaali karo xogtiis gashan karo brojectiska la socon karo dhaqdhaqaaqa dukaanka la socon karo dhammaan xarumihiisuna hal meel uu ka arki karo waaya marka adeegan qofka ganacsada isticmaalaya sidee u fahmaya haddii uu doonayo inuu isticmaalo oo ku kaydiyo xisaabaadkiisa barnaamijka markuu leeyahay barnaamijyadii hore aan naqaana yani wax aad u badan buu ahaa laakiin barnaamijkan hadda waxa weye barnaamij lagu beesgarayay in ganacsada isticmaasho productskii saliskii waxaaso dhan uu kala socon karo dhammaan wixii o dhan hal meel iskugu soo koobay oo qofka qof walba markuu saa u arko isla markiiba hore ka fahmi karo yani waa barnaamij barnaamijyadii hore waxaa barnaamijyo aad u faahfaahsano waaweyn laakiin uu yahay barnaamij koobana lagu talagalay in ganacsada waxooda ku xisaabsadaan maxaa kugu dhaliyay marka xudayfi waxaad tahay nin dhalinyaro ah oo ka mid a dhalinyarada magaalada bosaaso in adeegan aad hal abuurkiisa keentid ganacsatadana aad muxuu ahay usoo bandhigtaan barnaamijyo hore waa jiraan oo la isticmaali jiray dadka isticmaali jireen barnaamijyada dadka caqabaday kala kulmi jireen inta badan dad kaarar ma lehan oo barnaamijka online looma gadan karo sidoo kale barnaamijyadii hore hadduu kombyuuterkaagu kaa ciladoobo kale dhaatada kaa lisgaroobaysa adoo maalin walba u baahayna back up ka qaadato laakiin barnaamijkan oo kale waxaan jeclaysanay dee inuu noqdo barnaamijka soomaali leedahay sidoo kale dee barnaamij daatadaada kugu haynaysa adoo meel walba joogo si tartiiba aad fud aad kala socon karta haddaad telefoon wadato haddaad kombyuuter wadato wax walba aad kala soconaysa xaruntaadii adoo siinaya xarumahaaga shaqaalahaagii akoona aad kala siinayso kan seliska jooga kan accountingka jooga ciwaan gooniya isticmaalaya oo meel gooniya daatada iska soo gelinaya kan seliska sameynaya meel gooniya seliska sameynaya marka aad buu yani kan hore uga yani actifsan yahay halka kii hore uu ahaa hal user oo hal dhinac laga wada gelayay markaad soo bandhigteen maxaa falcelin ah oo aad ka heshay ganacsatada magaalada boosaaso ganacsatada runtii reer puntland qeybtooda wayna soo dhaweeyeen fikradda way nagu taageereen qeybna dee weli waxaan waa wax marka kuu horeysay uuna soo gaaro barnaamijyo hadda waa jira hadda waddankuu soo kaabay database in la sameeyo sida cusbitaaladoo kale la siiyay oo databaseyo xarumaha dowladda oo kale meelahaas barnaamijya database laga isticmaala laakiin markii ugu horeysay weyde ganacsada barnaamij ganacsi oo qof soomaaliya aban sameeyey oo loo keeno ganacsatadan ku tababartay marka adeegan haddii ay doonaya inay isticmaalaan barnaamijka waxaan ka sameynay waxaa loo yaqaan buugaag baan ka sameynay oo aan ka diyaarinay wax walbo la sameeyo buug baa laga diyaariyaa system walba systemka buug baan ka diyaarinay qaabka loo isticmaalay wax walba waxaan ugu talagalnay ganacsado walba oo soo dalbadan inaan loo tababaraa shaqaalihiisa isagaba in loo tababara sida nin walba awooddiisa uu arko kulankii aan rugta ganacsiga ku qabanay waxaan kala kulamnay runtii ganacsato badan iyo nimo dhalinyara oo yani xarumaha ganacsiga la shaqeeya dhammaantoodna waa isla aragnay barnaamijka waana aragnay dee qof walba qaabka awoodda uu kala helay qofka accountingka qofka saliska qofka iibiyaha yani intaba dee noocyada kala duwane dee dukaan ka shaqeysa inuu meesha xarunta kasoo xarayn karo bal haddaad sharaxaad yar naga siiso adeegaasi sida ay ganacsatadu isticmaalayaan haddii ay doonayaan inay ku xisaabsadaan ganacsigooda ganacsatada waxaa la siinaya waxa weye waa meel ay daatadooda kasoo gashtaan dukaan walba meel wuxuu helayaa toban sano in ka badan hadduu isticmaalayo uu daatadiisa aysa ka baxayn sidoo kale qofka ganacsada wax loo sameynaya markii ugu horeeya uu barnaamijka soo dalbado in loo sameeyo loo tababaro inta qofba meesha u joogta qeybta salis buu leeyahay qeybka watationkii wuxuu leeyahay productkii haddii hal product lagada dukaankaaga laga saaray haddii aad soo gelisa alaabta lagu soo darayo maamulkii xarumihii oo dhan inuu kala soconay meel hal meel yani barnaamij runtii aada u weyn oo xaji aaramkiisa iyo wixiisa o dhan u dhameys
xudayfi ganacsadaha kalsooni inteleg ayuu ku qabayaa in xogtan uu ku keediyo kharashaadkiisii xisaabtiisii iyo kambanigiisa hadduu rabo inuu geliyo iyadaana ognahay mararka qaarkood in dhibaatooyin ay ka dhacaan waxyaabahan internetka laga isticmaalo tusaalahaan oo kale haddii laga jabsado oo kale aad buu mahadsanyahy barnaamijka horta waa ka duwan yahay barnaamijyadii hore ma aha meel dadko dhan si publica usoo booqan karaan waa meel de ganacsadaha uu isaga lagu beesgariyay dukaankiisa isaga iyo dukaankiisa hal meel isla ogyihin ay kasoo wadagal karayaan sidoo kale barnaamijka boqol kiiba boqol yani securitygiis wuu fadhiya yani waa wax la hubo boqol kiiba boqol oo show ah oo anaga la testigaray dhammaan dad badan oo yani kale oo aan ganacsato laba iyo hal oo reer boosa inay tijaabiyaan oo ay fiiriyaan oo markii ay la tijaabiyo dhinac walba laga tijaabiyo inaan markaa soo shaacbixino maxaa kugu dhaliya marka inaad fikirkan la timaadid ganacsatada inaad aduu soo bandhigtid waxaan fikirka igu dhaliya waxay tahay weli maan arag horta weli brogram xisaabeed ama qof soomaaliya uu keenay sidoo kale dee barnaamijyadii hore dee dadku waa marka hore sheegay yani dadkii waxay ku dhib qabeen daata lumta daata luusgarowda inagoo aragna dee dunida hadda cidda hadda barnaamijyadii hore oo kale wixii shaqeynaya in lagasii hore looga sii ambaqaado un oo barnaamijyada cusub lala jaan qaado taas waaya hadda un fikraddan igu dhaliyay dee hadda barnaamijyada shaqeyna ma ahan dee barnaamijya ganacsada baahidooda boqolkiiba boqol aan dhigi karna wuu kaafin karaa aan aragno dee dukaan hadda kombyuutarkiisa ka gubtay leeyahay daatadeedii way ka baxday see loo soo recover garayn karaa laakiinse kan uu baahnayn dee in wax la set up gareeyo oo wax lagu shubo meel walba uu joogo ka xaraysanayo qof walbana uu arkayo meesha ay wax u marayaan waxaa rabaa inaan ku weydiiyo oo kale dadka magaalada boosaaso ku dhaqan ee dhalinyaradaba barnaamijka markaa soo bandhigtay maxay kaaga soo falceliyeen dhalinyarada wayna soo dhaweeyeen runtii boqolkiiba boqol sidoo kale ganacsatada qeyb wayna soo dhaweeyeen inagoo de weli barnaamijka uu si dee si fiican hadda official usoo caaday aan usoo kor qaadin waxaan rajeynaya inu dhammaan ganacsatada de in mar aan yani mar kale aan is aragno oo dhammaantood ay kulligood insha allah isticmaali doonaan geyga soomaaliyada o dhan adeegan hadduu rabo qofka ganacsadaha inuu isticmaalo oo kaydkan uu ka dhigto xisaabaadkiisa oo halkaasi kala socon karo ama uu ku xisaabsan karo badeecadaha uu iibiyo xudeyfi ma u malaynaysaa in ka dhalinyar ahaan adeegaas aad u samayseen idinkoo ganacsatada u fududaynayeen xisaabaadkooda ay ku xisaabsadaan idinkana aad dhaqaale aad ka samaysaan barnaamijka ganacsatada waxa uu talagalnayd ganacsada qof walbo ganacsada oo hadda dhigi karanayo baahideeda yani waa aragnaa dad baahiyadooda hadda aan aragnay inuu jiro hadda hadda already aan u sameyna hal iyo labo waan rajeynad in ganacsada weli ayna soo dalbadaan oo ay soo qaataan barnaamijka si aan xarmahooda ugu tagno qof walba oo aan tusayno suu barnaamijka u shaqeynayo waana barnaamij hundred la hubo oo de dad markii la dhisaya barnaamijka waxa loo dhisaa in dee la fiiriyo waxaan accountin buu baahan yahay qof accountina oo barnaamijkan la caawiya aniga digasi khibradaysan i t u baahanayo oo barnaamijka nala fiiriyo nala testi garaya intaba waa sameynay oo aan shirkada waaweyn la xiriirno oo i t inay nala testi garayaan intaba waa isku daynay marka waa ka kaasi wuxuu ahaa xudayfi maxamed ciise oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso waxa uu u waramay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jilleecaynaa waxaa inoo hayaa jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan champions leaga iyadoo kooxo qaarkood ay usii gudbeen wareega kale ee horyaalka qaaradda yurub halka kuwo kalena ay ka hareen kulmada dhacay lugta labaad ayaa naadiyada chelsea iyo atletico madrid oo lugtii hore gooli waxba naadiga atletico madrid looga soo awoodroonaaday ayaa markala guuldaro naadiga atletico madrid la duldhigay laba iyo waxba naadiga chelsea iyo ku badisay labada lug marka la isku darana saddex gool waxba ayay noqonaysaa naadiga atletico madrid afka ciida loo diray naadiga bayan munich ayaa waxa ay laba gool i gool kaga adkaatay naadiga lazio labada lug marka la isku darana lix iyo labo waxaa ku soo baxay naadiga bayan munich hore waxaa usoo gudbay oo kooxaha soo gudbay kamid ah naadiyada liverpool manchester city baris san german porto real madrid iyo brusha dortman waxaana sideedan kooxood ee yurub hadda ay yihiin iskuwaadkooda u dhici doona maalinta jimcaha iyadoo aanay jirin kooxo la kala ilaalin doono oo sida kuwo markaa kasoo kala jeeda hal wadan oo kale ay suuragal tahay inay isku aadaan is-argyada ayaa dhici doona abril lixdeeda ilaa iyo toddobada naadiyada liverpool iyo bayan munich midkood haddii koobkan ay ku guulaystaan waxa ay la simi doonaan naadiga ac milan oo iyadoo toddoba jeer ku guulaysatay koobkan islamar ahaantaasina kusoo xigta naadiga real madrid maanta yuruba league ayaa la dheli doonaa lugta kale naadiyada milan iyo manchester united oo lugtii hore gool i gool kusoo kala baxay ayaa wada ciyaari doona arsenal oo saddex gool i gool kaga soo adkaatay olombiakos lugtii hore ayaa wada dheli doona dinama zagreb iyo tottenham oo laba iyo waxba naadiga tottenham ay ku badisay ayaa wada ballansan halka naadiga granada oo laba gool waxba kaga soo adkaatay naadiga mold ay la ballansan tahay rome waxay la dheli doontaa naadiga shakhta donetsk saddex gooli waxba iyo naadiga rome natiijo ah ay wadataa halka naadiyada valreal dinam kievna laba gooli waxba naadiga valreal ay markaasi natiijo ay ku wadato young boys waxa ay la ciyaari doontaa naadiga ikis saddex gooli waxba naadiga ikis ayaa natiijo ku wadataa waxyaabaa kusoo kordha kulmadan oo idiinsu gudbin doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
aad buu mahadsanyi jamaalo ciyaaraha nala socotiinayay haatanna ku soo dhowaad heestan uu qaadayo fanaanka najiib alfa
heestaasi ayaa ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen saxre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dibka noloshigo dhigaha farxadda